dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana qodobadaan idinku haya waxaa ka mid ah qaar ka mid ah erayada afka soomaaliga oo sii lumaya nin jeelka laga sii daayey maalintii uu dhacayay aqalgalka arooskiisa oo haddana dib loogu celiyey isla jeelkii intii aanayba dhicin xafladdii arooskiisa waxaan kaloo barnaamijka cawayska idinku hayaa asqaaskaan galnay maanta oo qur-aankoo la khalaafay khanaas iyo waswaas baa qaladkooda la qaatay khabri inuu dad sugaayo khayaama ay ka dambayso qorshaha waa laga saaray hud aa lagu faanay holoqolo ayaa loo qori qaatay qacda i qabtay waatana qiica israacay qarankii waa laga quustay oo qarka aa laga tuuray wax kastoo qabta waayey khalqigii soomaaliya oo qiima aa iska sugayna khasaarooyin baa loo geystay oo qalbigooda xumaaday ka haxeen arligooda isku dhiibi qaxooti war khalkhiil baan ku dirnaa haddii lasoo qabi waayo oo qaaradood loo soo celi waayo kheyradan baa la sugaa waa fanaanka shariif cismaan maye shariif jeegoon caawan ah qayb labaad uguna dambaysaan idinka hayo waraysigii aan toddobaadkii hore la yeeshay oo caawayo cawayska tahay cabdulqaadir nuur xuseen maax oo aad uga barateen suugaanta kuwa majaajilada iyo shaacirada iyo weliba malaha qofba dhinac buu ka abbaaraya maax adiga dhinacyada aad ka abbaarto inta badan waa kuwa qosol kale ama dhinaca dadku ay ka arkaan maahana suugaanta dhinacyo kale oo majaajilo iyo qosol leh cabdulqaadir nuur xuseen maax mar kale ayuu caawa barnaamijka caweyska washington marti ku yahay maaxow sanadkan waa kasii dhammaanaya khayrkiisa allaha noo reebe bal caawa iyo caweyska aamiin aamiin caasho aamiin soo dhawow mar kale waan dhowahay caasha aad baad umahadsan tahay sanadkan dhammaanaya ilaahay haraatidiisa hanaga duwo kasoo socdana hartidiisa saasaa la dhihi jiraan umalayn ahey aamiin wa wa waa ayadaba soo duuduubay kanna khayrkiisa allaha noo reebo kan soo socdana ilaahay khayrkiisa hana siiyo aada iyo aad aada iyo aad erayadan afka soomaaliga ee ah ee weli jira laakiin isticmaalkoodii uu isbedelay bal haddaad qaar nooga xusto waay aad baad umahadsan tahay inka maadaama sanadka toddobaadkan ama bishan la hadalhayay soomaaliga inuu afartan jirsaday far soomaaliga qoraalkeedii meelo badanna wax laga sameeyo dad badan ay ka hadleen aqoon-yahano badan ayaa waxaan bal isku dayay ama aan isku dayaya caawo inaan mawduuc yar aan dadka xusuusiye la yidhaahda noolaynta ereyga afka soomaaliga ah waa garta qaar dee meeshii laga qaado barabixintii aan kusoo qaadan jirnay iskuolka la barabixiyaa jirta waa garta bal kuwa ka xus marka bal erayadan soo socda caashoy waxa weeyaan ereygii soomaaliga ahaabaad arkaysaa in ereyo kale ay meeshii ka xoogeen oo ay ka ka dhalan rogeen ay ka qaadeen saasaa la isku wada baacsadaa haye
tusaale ahaan bal saddexdan erey ereyga baasay iyo gudbay iyo najaxay saddexdaa erey markaad eegto ereygii gudbay ee af soomaaliga ahaa hadda dadka intooda badan ma isticmaalaane waxay isticmaalaan ardaygii imtixaanka wuu baasay ama wuu najaxay ereyga layli iyo exercise iyo tamriin markaad iskuullada iyo ardayda iyo macalimiinta ka maqlayso ereyga laylis lamaba isticmaalaba ee waxaa la isticmaalaa exercise iyo tamriin baa la isticmaalaa ayaa laisoo diray buu ku oranayaa ardaygii aniga dhinacayga adaa ku watee maaxow tamriintana waa iyo afkaaga laylina waxay igu dambeysay waxay igu dambeysay bugaagtii afka soomaaliga iskuulka ku qaadan jirnay kadib dib uma arag maba jirto hadda iskuulleyda markaad dhex istaagto ma noqdo ereygii wuu luumay wuu marka labadooda kalaa bedelay aad baa ereyga tusaale ha ereyga tusaale iyo misaal iyo example markaad aragtay ereygii tusaale labadii kalaa booska ka qaaday misaal iyo example ereyga musaabaqo iyo tartan iyo competition ereygii tartanen garan jirnay tartan baa la gelayaa la- iskuullada aynu odhan jirnay berigaan ardayda ahayd waxaa ka qaaday musaabaqo iyo competition ereyga dhibco iyo derajo iyo buundo iyo markis ereyadaa ereyga dhibcaan lahayn wuxuu keenay sideetan iyo afar dhibcood imtixaanka hadda waxa hadda waxa lagu qoray waxa lagu sheegaya waa derajo ama buundo ama markis kaagu waa imisa ereyga safiir iyo danjire iyo ambassador markaad siyaasada iyo idaacadaha iyo wax oo dhan aada maqasho danjire maba maqlaysidba waxaad maqlaysaa waa safiir iyo waa ambassador marka ereygii danjire meeshii waa laga qaado oo waa agoon meel buu fadhiyaa in la isticmaalo u baahan yahi boorka laga jafo haa boorka laga jafo haddii kale wuu lumaya ereyada su-aalo iyo weydiimo iyo questions baad maqlaysaayo ereygeeni weydiimo ahaa cidiba ma isticmaasho questions iyo su-aalo unbaa meel walba lagu hayaa soomaalidu waxay ku maamaadaa inta uu qar jiray quruuruxna wuu jiray yacni inta buur ay jirtay adduunka quruuruxna waa dhagxaan sii hoosteeda tubanna oo buurtaa kasoo daatayna way jireen waa garta marka af soomaaliga inta dad soomaaliyeed jireen weligii wuu jiray haddana intay dad soomaaliyeed jiraan wuu jiri doonaa laakiin maxaan mustaqbalka dadka soo socda carruurta soo socda maxayna uga tegaynaa af fasaqmay oo dhalan rogmay marka dambe waxaa noo soo bixi doona af soomaali ama eh, sida jeegaanta maaragtay qaansaroobaada waxa la yidhaahdo aad iyo aad haa midabo badan toddoba midab soomale way midabo badan tahay qurux badan tahay weliba hadde kan marka afka sidaasu u midabo badnaanaya laakiin ma qurux badnaanaya isagu sida qaansaroobaadka
waa tahay aad baad mahadsan tahay maaxo waa tahay waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a maxamuud mascada ayaa caawa mar kale stuudiyaha igu heliya oo barnaamijka caweyska washington igala qayb galay maxamuudow mar kale soo dhowow sheekada dhegaystayaasha hor toddobaadkii hore sheekada aad barnaamijka ka maqneen haye waayahanba waan maqnaay waayahan bood maqneen laakiin toddobaadkii hore si gaar dadku waxay ihahdeen halkii sheekee qosolka lahaa maxaa ku dhacay maxaa ku dhacay ka waran adiga oo guursanaya ay tahay maalintaadii maalintii farxadda oo dee haddaad gabar tahayna wiilkii uu kuu ballansan yahay maalintaad maalmaha adduunka ku lahayd de.
hey haddii aad wiil tahana dee gabadhii quruxda badnayd ee meel kugu sugayso haddee saaluunkii meelaha laga keenay waa loogu qurux badan yahay maalintaasi aad iyo aad maalintaaba haddii xabsi lagu geeyey ka hor salaamaad min kulli aafaad oo jidka adigoo u sii socda dhexda lagaa qabsado
salaamaad sheekada aan hayo waxay ku dhacday wiil la yidhaahdo timothy thompson waa labaatan iyo saddex jir maraykana maalinta gelinkeedii hore ayuu jeel ka soo baxay oo xabsi buu ku xirnaa hase ahaatee sheekada ugu daran cashi waxay ka taagan tahay waxa uu aad kaga degdegsanaa wakhti baa ku socdo xilligii uu kiniisaddii arooskooda lagu dhigayay tegi lahaa qabaltooda la dhehla dee dadkay xididka isku ahaayeen xigtadii xigaaladii dadkii o dhanna meeshay joogaan saaxiib oo dhan isagaa la sugayaa uun saaxiibka maskaxdiisa waxaa ka baxday in jidkan uu ku socda ee uu baabuurka ku wado xadkii loogu talagalay baabuurka in lagu wado iyo xawaarahaasi aanu uba dheghayn oo mid ka badan ku socdo sharcigii dhan buu iska iloobi ilow waa nin dee gacaladii qalbigiisu uu raallida ku ahaa ay sugaysee oo weliba haddana si lasoo naashnaashay moogta Ooga.
marka jid malaha loogu talagalay konton inuu ahaado xawaaraha lagu talagalay in lagu socdo ayuu boqol ku socday caashaay waaba laba jibaar marka farxad buu ismarax maday moogtahay Eh, booliiskii meel kastuu joogo iskaga yimid weliba waxaa intaa u dheeraa markuu waddada marayo hoonka ayuu yeerinayay si ay dadku kaga kala leexdaan sidii ambalaasti hadde hoonkii waaba lagu soo raacay moogtaha booliiskii wuu isku tusay asaa u yeertayba saa u yeertay Eh, emergency-na wuu daartay laydadkan eh, la yidhahdo emergency-ga Ah, oo dee sheega inaad eh, si uun wax ku haystaan fareejooyinkaan dhihi jirnay Ah, oo bigdhac bigdhacda sidaa sidaa yidhaahda waa luuqadda waa garan kartaa sooma absolutely markaasuu dee xawaaraha iskaga socday booliiskii baa dee isku meel kastoy joogaan waa hadalkii luuqadde way ku shiteen
waaba lagu shitaa Ah, waa hadalkii dhallinyarada mogtaha Ay, way ku shiteen gees kastaa laga maray ninkii uma dhegdhigin waxaa ilaa gabar baa sugaysa mogta baabuur kasta waxaa u saaran dad ay qaraabo yihiin oo malaha dhex ka soo maray ama guriga ay markuu xabsiga ka yimid kabacdi ay- ay- guriga ay kasoo wada labisteen oo oo lasii raacay Eh, sida ay booliisku sheegeen marka dadkii baa gacnaha taagtaagayo warheedhe malaha gaariga naga jooji booliis baana daba socdee ama ama qabooji xawaaraha abadan waxaa uma aanu dhegdhigin malaha ma dareensanaba Eh, markii dambe booliiskii baa ninkii waa lagu qanciyey inuu istaago booliiskii markay ku yimaadeen oo ay daaq- eh, gaarigii ka soo degeen oo gaarigiisa dhinaciisa soo istaageen isla muxuu la cararaya ninkan ayuu haddana sheelaraha ku qabtay baabuurkii Xaw! waa garan kartaa dhawaaqa markaasuu wuxuu ku soo gooyey ugu dambaynta baarkinkii eh, kiniisadda horteeda waa garta waa meeshii u socdo horta waa gaara hadda soo gaariga in laga soo dega maaha markan Hay.
booliiskii kasoo carartay markii hore waxaad istiri eh, baabuurkii adigu waad saaran tahay weliyo sheelarihi ninkan wuxuu isi marka gaarigii kasoo dego oo gabadhii meeshay joogta tag oo weli booliska ninkan ma dareensana miya inay daba socdaan ama ay nalalka ku shidayaan si uu u joogsado malaha wuxuu isleeyahay inta yaray kaasoo dabageen intaad gaariga ka degto xawaare ku gasho meesha adigoo gabadhii arko malaha listi sawirra kugula dhaceen Ah, lagu soo meesha ha lagaa soo qabto laakiin nasiib daro markii uu sidaa gaarigii bareega u qabtay baa dee afarta koono layskaga wareejiyey Xagee ka booliiska baxay?
markii horaa la gaaday markaan in la gaado diyaar dhinaca kastay ka mareen Hay.
Eh, casha sidaaba usoo degay baa ninkii dee katiinad dhakab lagu siiyey waa la jeebeeye dhade aad iyo aad dhakab baan kuleeyahay dhakab Hay.
Eh, markii la jeebeeyey ee dibdib loo xiray ayuu wuxuu ku qaylinayay warde arooskaba waxaa iiga daran Ah.
baadhigii caawona ma iga baajinaysaan
waa baadhigiisii xafladdii caawa Ah, arooska marka halkan laga tago la iigu tuuri lahaa ah.
tiina ma laiga baajiyey Waa marka yaqin.
dee ninkii sidaasaa xabsi loo dhigay gabadhii lasoo qurxiyena meeshiibaa keligeed loogu heesay iyana dee keligeed baa la gelbiyey isagana keligiibaa xabsi loo gelbiyey salaamaad min kulli aafaad malaha waatay abwaaniinta soomaalida heesaha ka tirin jireen haddaad caasha maqli jirtay marka arooska la gelbinayo lagu yidhaahdo wada jireen nabad gala allahayo idinka yeel Ah, malaha markan waxaa lagu yidhi
kala jir- kala jire nabad gala allahayo idinka yeel
qaybtan ugu dambaysa ee barnaamijka cawayska washington caawara waxaan dhegaystayaal idinku hayaa qaybtii labaad uguna dambaysa waraysi gaaban oo aan toddobaadkii hore la yeeshay fanaanka dhinaca banaadiriga caanka ku ah gaar ahaana dhinaca majaajilada iyo masrixiyadda shariif cusmaan maye shariif jeeg oo ka mid ahaa kooxdii libaaxyada maaweliska banaadir shariif jeeg bal mar kale soo dhowow sheekada halkeedii bal nooga sii wad waxaa la suubiyey riwaayadda dhagaroo lagu arag waxaan kasoo xasuustaa inan yahay iyo dhegeysta aflagaadada dhaaf arinan aan soconin agtayga a keenin ebedkayga adduunka ajar layguma sheegin ilaahay abuurti ummadaa itiqaan arrintaad ku dhawaaqda iyadoo inta dhaafin ayar waxaan ku ilaaho axadaad i waceysay aqalkiina dhex jooga iyaarkaad la hadlaysay adna aan ka xumaaday adna aad inkiraysay wuxuu kugu sameeyey adna aad ogolaatay allahi alla waayo eediis a isaarane inan uur lagu sheego arooskeed ma uwaade ebedayda ka guur aqalkayga ka guur marka geeraar mu ahaa mise heesay hayd geeraarow ahaayo marka hees waxaa ku jiri mirkii i doorto mar iisele alla macaana maantaan arke mirkiis doorto mari faw faadama qaasina nu malaynaa faadama qaasin waxay aheed markii riwaayadaha waxay aheed horta waxaa lagu dhigi jiray tala xumo tulman badiya markaan ka bilaaweynay adiga dadka oo magaalada degan xamarna ay soo geli jireen hal cod baan ku suubinay gadaalihii waxaa leedahay dadkii soomaali weyn waxaa leedahay labada dhan sidii ay u gartaan ha loo suubiyo heer mi ee heer magaalbe afkayna inay ay- ay- ay gartaana loo baahayay hala bedela sheekada markaas waa sheekada markii la bedelayo dhagaroo lagu arg la suubinayo
waa garta marka dhagarow waxaa lagu suubiyey dhexdhexaad waayo adna waa kasaa adna waa garanaysaa marka berigii iyo maanta markaan ku waraa berigii iyo maanta adaan kaa baxsa waaye biyaha maanya ku bood baabuurka u seexo buurkaada ayiiro beerkaa ad dilaaco baksigaa ala qaado beesa kaama qabe banaankaas iga qaad adna waa kasi kartaa adna waa kasi karaa
waa kiyaaro markaas ha marka waxa waaye riwaayadaha waxay lahaayeen ujeedooyin haddana waxay ahaayeen riwaayadaha markaas bay soo kaceen ilaa bil ilaa laba bilood ay socon jireen wax lasoo koobi kara ma aha haddii taariikhda kaaga sheekeeyo markaan dhigeyna xidi- xidigtii isxujaysay ha habeen sagaal sac baan waxaan kasoo baxay tiyaatarka waxaan kasoo baxay exyere hay waxaan arkay banaanka iyadoo la safan yahay habeen sagaal saac oo loo safan yahay habeen dambe inay riwaayadda ay galaan waaw markaas ba wax nagu soo mareen laba qafood oo madaxtooyada ka yimideen oo madax ah midna waa wasiirka arrimaha dibadda koonna waa duqa magaalada kaasaan celina meesha maxaa lagu haya ma baasboor baa lagu bixinaya ma visa lagu bixinaya maxaa meeshaa lagu qabanaya markaasaa waxaa la riwaayad baa la dhigaya riwaayad xamari oo magaceed xidigta isxogeys marka habeenkii labaad way yimideen labadooda baa soo galeen way fiirsadeen qaar baana waceen waxayleen wax weyn baad wadiin wax weyn waa wadnaa laakiin garab la-aanana haysa ee garab la siiya
kasoo qayb galaa dhahdee sheekada kasoo qayb galaa nidi garab la-aan baana haysa Aye.
markii tiyaatarkii cariiri baas nagu yahay boqolkii soddon baa la qaadanaa eh, magaciisi manajibi waxay qaadanaysaa boqolkii toddoba waxba ma noo soo haro waxayna noo caymiya marka waxaan u baahannahay aniga inala caawino sidaan filman adduunka maarkan sidaan ula qabaleen aye aawi ad ma aragti an ma arki waay labaatan iyo laba sanana saan jidkaanba ku dhunsannahay waa la kala dhuma kala orod ayaan soo hadda eh, barnaamij oo hadda waa maqashaa umalaynaa barnaamij oo layidhaha rio waxaa ummad dhan kan fadhiya waa riyoodi kan socda waa riyoodi kan jiifana waa riyoodi aye kulligoodana hal riyo ay arkeen aye riyada magaceeda waxaa wada madaxweyne soomaali dhan madaxweyne inay naqdaan fikradii sharif jeeg waaye kun madaxweynea laga hadlaa kun madaxweyne marka adiga kenya amaa tagti Ma tagin.
amaa naqati Ma hadda usoo- anaa soo arki indhaha soo saari Haye.
dadka saanaa loo celcelihaa Waaye.
kulligood duniya ku dhacay maxaa dhacay madaxweyne madaxweyne madaxweyne madaxweyne is leeyihin adiga ma riyootay shariif jeeg aniga naftirkeyga waa riyooday waa u baahna inaan taga laakiin beesada ay ciish madaxweyne maa doonan lahay maxaan suubinaa wax shaqo kale ma lahayo maanta shaqo oo fiican oo furan waxaa ka jira madaxweynenimo riwaayadan rio wax gabaya ah ama geeraaro ah ama heese ah ma ku jireen heese ma ku jirin laakiin gabi oo hadda kahor aan aan sameeyey ayaa ku jiri waligaa nibo kumanihiisa ayaa qoorta ugu jira qaadir oo naga mooti askaaskaan galnay maanta waa qur-aankoo la khalaafay khanaas iyo waswaas baa qaladkooda la qaatay khabri inuu dad sugaayo qiyaama ay ka dambayso qorshaha waa laga saaray hud aa lagu faanay holoqolo ayaa loo qori qaatay qacda iyo qabta waatana qiica israacay qarankii waa laga quustay oo karka ah laga tuuray wax kasoo qabta waaye halqigii soomaaliya oo qiima aas ka sugayne khasaarooyin baa loo geystay oo qalbigooda xumaaday ka haxeen arligooda isku dhiibi qaxooti war khalkhiil baan ku dirnaa haddii lasoo qabi waayo oo qaaradood loo soo celi waayo kheeladan baa la sugaa qaylaa dhiman miya kheelaa dhima waxaa waaye kuwa afaheenaa imaanayan koo af shiinas ku hadlaa koo af ruusha ku hadlaa koo maraykanna ku hadlaa haddii ay ku gaarto afartan sano hadda labaatan ilama marooyna tunisiyadaa noo dhiman toban iyo sideed kalaa noogu darin shariif jeeg inta allah noogu ekeeyay markii istadiyaadka bateen waxaan idhi anagana fanaaniinta qola aan leenahay male annaga fanaaniinta ahaan isku qola baan nahay isku qabiil baan nahay hal state aan suubsano marka statekaina waxaan ka dhignay exfere state Hay.
cabdiraxmaan okomo madaxweyne waaye ra-iisul wasaare waxaa isnaqadi ninkii la cumar bongo marka dheeldheeldee la wadaa aan isnidi dheesha ninkana sii wada
marka adigoo kale maxaa la taliyaha madaxweynaha lagugu doortay waxaa laigugu doortay kastoo atiiba waxaan ahay nin oo kulkulaan ahay oo dadka wax ka dhaadhici karo marka awcomban waa nin asigana waxa waaye nin qabuuban maaha ninka kan waayo naftirkiisi laakiin waxaa loo baahan yahay hogaan oo subaahan yahay naftirkiisi nin dhegta wax ugu sheega Ha. xasha islaankii dhexdood ay is-eed ku jira eberles ka dhiga akli loo mudaye eewa ii abley loo iibsaday arxan iyo uur jileeciwa uur jileeciwa laga oodaye marmarka qaarkood markaan arko soomaalida baaba'san markaan arko ilinaa iga imaanaysaa marke ilaahay wuxuuna siiyey jannowna siiyey laakiin cadaabaan soo jarsoonaynaa ilaa hadda oroday ku jiraan soomaali weyn meesha ilaahayna siiyeyna waa meel qani ah oo ataa barafna ma is arkaysiin kuleel ma is arkaysiin talyaaniga waxaa siraa waxaa silahaa baradesi buruduto soye jannadii oo dhuntay soomaaliyaas ku magacaabo habeenkii kabaanka markii soo maraysid mindida iyo mi- miisaanka laisku garaaca gangalan gangan gangalan gangan siyeed kumiyaa kusoo gadanaysaa hal kiilo oo fresh ah wax kasta waan suubiyey riwaayad liira hataa waxaan sameyn intaan ku suubiya calankaan aawa cidiis calankii oo ooynaayo oo dhahayo cimrigayga adduunka ciil ayaan ku dhamaystay waxaa i canaadi oo cagta hoostiisa i geeyo cantuufta igu tufaayo iga caadisi maanta waa ciddii ilaheedoon calankooda ahay war kuwaan iscunaaya iscadaaweysta dhexdooda ciddi iyo sharaftood ku cayaari carruurtooda cidleeyi cidoodahooda iska laayi maxaa calankood iga yeelay allah allah maxaa kuwa calankood iga yeelay calankii ashaada marka riwaayada fadla badan oo soomaaliya lagu soo hanuuninayo waa suubi laakiin nin dhagoole iyo nin dho- nin dhoole se wax ugu sheegay
barnaamijkanna waxaan ku soo xirayaa heestaasi dhegihiinna ku soo dhibcaysa ee yeyow yeyow oo ka mid ahayd riwaayadii xidigtii isxujaysay intaanu mar kale kulmayno haddii alla idmo dhammaanteen nabadgelyo
kadeedkii jaceelka leelkiisa isoo kale iyeyo yeyo Bakila Isar